إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xiise dagaal ayaa ka dhex taagan ciidamada b s f ee uu maraykanka tababaray iyo maamulka la baxay puntland ee ku sugan magaalada kaalkacyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in duulaanka lagu qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan keenin waxaana ka aheen khasaare iyo niyad jab ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah isagoo ku eedeeyay in dowlado shisheeye ay u shaqeeyaan dowladaha imaaraadka carabta iyo masar ayaa cambaareeyey qaraxii shalay lala eegtay ciidamo ka tirsana dowladda federaalka kaas oo ka dhacay magaalada muqdisho bulshada ku nool magaalada kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hor yimid warkii dhowaano ka soo yeeray wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka kaas oo ay ku xalaalaysay qodbasirada warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan militariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in maleeshiyaadka taageerada degdega ah ay kala wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhaca galbeedka dalkaas intaasuu dhegaystayaal waxay ahayeen qodobada warka duhurnimo ugu darka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarax ah oo ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxa ay la beegsadeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo qaraxaas ayaana la rumaysan yahay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aynanu helin khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray askarta etoobiyaanka ah ee ilaalinaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo dhanka kale waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada moqokori dhimashada ayaana gaartay afartan iyo toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca siddeetan iyo lix askari oo kale kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil muhiim ah xiise dagaal ayaa ka dhex taagan ciidamada b s f ee maraykanka uu tababaray iyo maamulka la baxay puntland ee ku sugan magaalada kaalkacyo faahfaahin qodobkan ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed muudey abu muslim saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan qaybta uu joogo maamulka la baxay puntland ka dhacay dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen ciidamadani kuwaas oo uu aad uga soo horjeestay maamulka la baxay puntland guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulkaasi ninka lagu magacaabo faysal oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in hoggaankii ciidankan ay ku biireen dowladda federaalka ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay gaalkacyo ka sameeyaan wixii ay horay ugu sameeyeen magaalada boosaaso sida uu hadalka u dhigay kooxdaasi waxa weeye dalka in laga sifeeyay u baahan yihiin awaamiir hor leh baanna ka soo saaraynaa haddana inta laga fiirsanayo oo awaamiir laga soo saaraya xeryahooda kama soo bixi karaan oo amar hadday ka soo baxaanna wixii cawaaqib xumaa oo ka dhasha mas-uuliyaddooda ayagaa qaadaya waxaay ka shaqeeyaan xasan sheikh iyo tiimkiisabay hoosta uga jiraan dil ay kuu run yahay madaxdooduna halkaasay ku biireen sidaa daraaddeed annaga qaanuun ahaan dastuurku ciidan uu ogol yahayna ma ahan mana wansixinin annaguna ma aqoonsanin tallaabooyin horra baana ka soo saari doonaa haddii ilaahay cidmo waxaana ka dhalan doontaa waa cawaaqib xumo hadday isku dayaan mar dambe inay fagaan magaalooyinka gobolka mudug ay faragelin ku sameeyaan iyo puntland waxay rabaan wixii boosaaso ay ka sameeyeen oo kale inay sameeyaan waxay rabaan dadka inay dilay ku runya gumaadaan waxay rabaan amni xumo inay ka shaqeeyaan waxay rabaan haddii ilaahay kuu ronya dalku inuu fawdo noqdo arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo dhinac ah waxaana muuqata in xasan sheekh uu doonayo in uu faragelin ku sameeyo deegaanada ay ka taliyaan maamuladaas xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in duulaanka lagu qaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan keenin waxaan ka ahayn khasaare iyo niyadjab cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo haya xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mugdi badan uu dul hoganayo amniga dowladda federaalka halisna ay ku jirto waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay khasaare waxaanu ahayn kasoo faa'iideyn duulaankii ay ku qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaasna ay ku fashilantay oo looga itaalroonaaday waxa uu sidoo kale tilmaamay in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka baxay islamarkaana uusan jirin amni la isku haleyn karo oo ay maanta haysato dowladda federaalka
waxaan ogsoonnahay annaga ama aan qirayahow mugdiga maanta dowladnimada soomaaliya dul hoganaya hadduu yahay xaalad amni iyo hadduu yahay maxaanku rahdaye dowladaha farafaraysanaya qof walbaba danteeda ay ka dhex wadato ay kala gogoynaysa kaga faaidaysanaysa khilaafaadka iyo hogaan xumada ay kaga faaidasanaysa madaxweyne kaga faaidasanaysa dee marba hadduu jiritaankii qatar ay dul hoganaysa amni waa zero waa qodob amnigana sidiisaba halbeegka lagu cabiraayo boqolkiiba boqol ama waa eber hababa iyo dagaal aan qorshaysanayna la galay waxaa dhacay wixii coos weyne ka dhacaa dhacay wixii aadibaa ugu dambeeye foolxumadaa dhacday wax allaa wixii deegaan la qabsaday oo intaas oo maxaanku rahdaa si kelis inta lagu qabsay looga baxsideedabana marka ciidan intaas soo weerartay kaaga baxaan meesha oo hal askarin aada ka dilin hal agana aada ka qabsan meeshaa maada qabsanin waa lagugu soo maqay nimankii markay isku soo dudayen gudaha laga wax dhacaan ogsoonnahay oo ciidankeenna qiimaha badnaa iska dhaafay dhaawacee lafahooda hataa midadkooda qaarkood weli meesha lagumaguli jiyo laf coos weyna dib aan loo tegin arrimahaas marka la cabiro dagaalkii bannaankii cadowga lagu wajahayay khasaare waxaan ahayn oo laga soo kordhiyey horta ma jiraan dowlad baa tahay dowlad markay dagaalka qaadayso waa in natiijadiis ay ku dhammaataa guul laakiin sida hadda ay ku dhammaatay waa guuldarro iyo niyajab isqarax waxaa noogu dambeeyey bil ka hor kii madaxweynaha jamhuuda federaalk lagula beegtay madaxtooyada afaafkeeda dilna waxaa noogu dambeeyey nin korneel oo sunukii darhad lagu dilay si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada si aad ah u qabsaday xildhibaanada iyo siyaasiyiinta quusta ka muujinaya jiritaanka dowladda federaalka dhanka kalena sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay goordhow la wareegi doonaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah isagoo ku eedeeyay in dowlada shisheeye ay u shaqeeyaan faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed qaasim ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan habka ay wax u wado xukuumaddiisa wuxuu sheegay in dowlada shisheeye laaluush siiyaan kana shaqeeyaan danahooda isagoo dhanka kale aada uga carooday hadallada ay ku weerarayaan xukuumadda uu hogaamiyo dhanka kale wuxuu qiray in dhaawacyo tiro badan oo boqolaal gaaraya u jiifaan isbitaalada kuwaasoo ku dhaawacmay dagaalka u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinac ah iyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo isku dhan ah boqolaal wiil oo dhaawaca isbitaallada inooga buuxda weli ma aragteen dadka aad idinku og tihiin ee aan anugu hadda anugu sheegayo ee aan hadda idiin sheegayn ayagoo isbitaal booqanaya ma aragteen doorasho dadban waxay dan u tahay markii si kooban loo qeexo dowlado dowlado weliba waa adkaynayaa meesha ah waxay dan u tahay dowlado idinkaba aad garanaysaan oo markii xilliyadan oo kale la soo gaadho xilliyadan oo kale marka la soo gaadho shaqadood wa ay tahay inay siyaasiyiinta soomaaliyeed kala laaluushaan kan u yeen lacag sii orod wax qarxi orod wax kharib orod wax cay orod wax dhig taaka dhig xilligoodii waaye waa mawsimkii waxaan ognahay inay dowladahaas hebel u yeen haddana hebel u yeen haddana hebel u yeen deedna waxoogaa yaroon micno lahayn
dowladda federaalka ayaa haatan waxaa haysta culaysyo kala duwan ooga imaanaya dhinacyada ay ishayaan iyadoo culayska ugu weyn ee hadda haysta uu yahay mucaaradka oo si weyn uga soo horjeestay qaabka ay wax u wado dowladda federaalka iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kulaalaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladaha imaaraadka carabta iyo masar ayaa cambareeyey qaraxii shalay lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kaas oo ka dhacay magaalada muqdisho cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahintan inala socodsiinaya war-saxaafadeedyo kasoo kala baxay wasaaradaha arrimaha dibadda ee labadan dowladood ayaa waxa ay si adag uga cambaareeyeen qaraxa lala beegsaday xero damaanyo oo ku taala degmada hodan ee magaalada muqdisho kaasoo dhaliyey khasaare culus dowladda imaaraadka carabta waxa ay si adag u cambaareyneysaa weerarkii argagixiso ee beegsaday xiro ciidan oo ku taala magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasoo sababay dilka tiro dad ah ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sidoo kale waxa uu imaaraadku sheegay inuu si adag uga soo horjeedo weerarka ay fuliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwo qalqalgelinaya amniga dowladda federaalka kana soo horjeedo waxa ay ugu yeeraan qaynuunka dowliga ah imaaraadka carabta ayaa geesta kale dowladda federaalka uga tacsiyeeyey khasaaraha culus ee kasoo gaaray qaraxii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho si la mid ah imaaraadka carabta dowladda masar ayaa waxa ay iyaduna cambaaraysay weerarkan waxaana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar lagu sheegay in si kulul ay u cambaareynayaan weerarka lagu beegsaday xero damaanyo kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan askari xukuumadda alqaahira ayaa waxa ay bayaankeedu ku sheegtay inay sii wadi doonto taageerida dowladda federaalka ayna uga tacsiyeynayso khasaaraha baaxadda leh ee soo gaaray maalintii shalay tani ayaa waxa ay caddeen u tahay in weerarkii xero damaaniya uu khasaare xooggan ka soo gaaray dowladda federaalka waxaana markii ay qarsan weysay dhibaatada halkaasi ku gaartay ay maalintii shalay dowladda federaalka soo saartay war-saxaafadeed aada u kooban balse ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay usoo tabisay taageerayaasheeda oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarka imaaraadka carabta iyo masar ayaa kaalin muuqata waxa ay ka qaadanayaan duulaanka ay shisheeyuhu kusoo qaadeen soomaaliya waxaana ay marar badan ciidamo u tababareen dowladda federaalka balse waxa ay ciidankaasi ku leedeen dagaallo ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dhexe ee soomaaliya taariikhdu markii ay ahayd tobanka bishii febraayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada genaraal gordon oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan imaaraadka carabta iyadoona weerarkaasi lagu dilay saraakiil lafdhabar u ahaa duulaanka ay xukuumadda abudubay ay ka wado soomaaliya iyo yemen wixii ka dambeeyey weerarkaasi waxaa hoos u dhacay saameyntii imaaraadku ku lahaa duulaanka soomaaliya isagoona welwel xooggan ka qaaday darbada ku dhacday saraakiishiisa bulshada ku nool magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si kulal uga hor yimid warkii dhowaan ka soo yeeray wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka kaas oo ay ku xalaalaysay qudbasirada faahfaahinta qodobkan waxay noo sii ambaqaadaya mubaarag cumar xilli maalintii shalay wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka khadiijo maxamed almaqsuumiye ay ku baaqday in la sharciyeeyo guurka aan sharciga ahayn ee qubsirada ayaa waxaa hadalkaasi ka falceliyey qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kunyibaro ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar bulshadan oo aan la dhex qaadnin mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqan ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalkii ay ku dhawaaqday wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah bulshada oo ka hadlay arrintan iyagoona reer muqdisho uga baaqay inay ka dhiidhiyaan gefkan dhinaca kale waxay baaq u direen dumarka ku nool magaalada muqdisho iyagoona sheegay inay kasoo hijradaan ayna yimaadaan wilaayahaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalkaas hadal gef waa shareecada ku banaaneen dadkaasna mar hore diinta banaanka ahayn waxaa ugu baaqan ilahay ka cabsadaan adduunyada waa laga tagaa aakhiraa loo socdaa bulshada raxman waxaa ugu baaqaa inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan mar walba barnaamijaa lagu baroobayaa waa iska aamusiyin heer xamar barnaamijyada ma laga barneen waa dad khayro le ahaan jireen laakiin waxaa ku dhaca kasi lahaa hadday waxa qaban karin in iskaga soo hijiroodan walaayoyka maadaan awuu baaqa waa la yaqaanaa inay arrintaas ka dhidhiyaan toobiyaanka suugalan waa la yaqaanaa gaalada murur waddanka waxay ku baroobaysaa mashaariir loo soo dhiiba murtadiin waa dad ilaahay ka furto dadkaas bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa hiibe faarax waxaan odhan lahaa aragtidayda gabadha maad aragteena diinta horta shuqulkumaba lihinba kow talabaadna maxaydana waxay ku hadlayso ee gabdhaha muslimaadka ugu boorinayso ilaahay uga boqota talabaadna waxaan odhan lahaa gabdhaha muqdisho arrinkaa maad aragtana leeyahay waa inaad diiwaangelisaan oo isku diiwaangelisaan qudbasir waa xaaraan diinteennu ay xaraam samaysay innakuna maad aragtana gabdho muslimaadaan nahay waxaynanu dhawaano maaha waa inaan ka toobad keenno waxaa iskaga soo noqonno oon ka dheeraano intii aan ka wacdin karna wax uga sheegi karna dadka uga sheeg haddaan dadka diinta loo sheegi karina meesha wilaayooyinku joogaan inaad timaadaan weeya diinta maxaydana kiristankae noo faafinaysa gaaladu hay keentay hanaga joojiso hanaga joojiso
si kastaba ahaatee dowladda federaalka ayaa ku dhaqanta dasaatiir laga soo minguuriya reer galbeedka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka ayaana ka mid ah wasaaradaha ku howlan dhalanroga haweenka muslimaadka ah ugu dambeyntina militariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in maleeshiyaadka taageerada degdega ah ay kala wareegeen deegaan istaraatiiji ah oo dhaca galbeedka dalkaas maamulka gobolka daarfuur ee dalka suudaan ayaa ku dhawaaqay in ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku haynta deegaan istaraatiiji ah oo ay maamulayeen ciidamada taageerada degdega ah ee ku sugan gobolka waqooyiga daarfuur ee galbeedka dalka suudaan gudoomiyaha gobolka daarfuur ayaa qoraal uu soo dhigay beertiisa facebook galabnimadii shalay ku sheegay in militarigooda ay ciidamada dacmu sariica kala wareegeen deegaan lagu magacaabo cataruun oo ay sheegeen inuu istaraatiiji yahay iyadoo aysan jirin wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada taageerada degdega ah ee ku aadan hadalka gudoomiyaha gobolka daarfuur deegaanka cataruun ayaa dhaca goob istaraatiiji ah oo ku taalla saxraha gobolka waqooyiga daarfuur waxaana marta waddo muhiim ah oo isku xirta gobollada shimaaliya iyo waqooyiga daarfuur ee dalka suudaan waddadaas oo ku sii jeeda dhanka xuduudda fargeyska ah ee kulmisa dalalka suudaan masar libiya iyo jaad warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballanah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu